ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo fidii hogaaminayo oo booqasho rasmiya ku yimid dalkani kenya ayaa magaalada mombasa waxa ay aqalka madaxtooyada ay kula kulmeen madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata oo casumaad rasmiya u fidiyey hogaamiyaasha soomaalida kulanka dhexmara madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagu gorfeeyey sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii meesha looga saari lahaa mugmugdigii dhowrka biloodan kusoo gudbinay labada dal u dhexeeyey war-saxaafadeed kooban oo ay labada dal ay soo saareen ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis ay hore wada gaareen kenya iyo soomaaliya sanadii labada kun iyo shan iyo tobanka la dhaqangeliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo kulan ka hadlayay ayaa waxa uu si weyn ugu mahad celiyey dowladda dalkani kenya iyo sida ay ugu soo dhoweeyeen magaalada mombasa madaxweyne maadaama ay labada shacab ee soomaaliya iyo kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhowaanahan sii xumaanayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah waa inaan dib u dhisnaa xiriirka yaga halka uu hadda joogo si aan u xoojinno iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo isu socodka xorta ah ee dadka badeecadaha iyo adeegyada aan la-aantood dhaqaalaheennu awoodi karin inuu kobco soomaaliya waxay ku shaqayn doontaa annagoo wada jirna dardargelinta guddiga wadajirka ee iskaashiga j c c u adeegidda danaha labada shacab wadajirka iyo xasiloonida gobolka iyo qaaradda weyn ee afrika waxaannu baadigoobi doonnaa fursadaha noo horseedaya xasilooni waarta iyo nabad ku wada noolaanshaha kaasoo ku salaysan is-ixtiraam iyo wada shaqayn dhab ah iyadoo lagu fogaanaya wax kasta oo wax u dhimaya xiriirkeenna waxaana ku dhaqaaqi doonnaa uhoggaansanaanta mabaadi'da dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha la dagaalanka musuq maasuqa argagixisada tahriibka iyo dembiyada caalamiga hadafka iskaashiga ee soomaaliya iyo kenya ayaa ah xaqiijinta amniga qaranka ee labada dal in la abuuro xaalad wanaagsan ee ku aadan horumarka xasiloonida iyo in si wax ku ool ah looga jawaabo xagjirnimada hanjabaadaha amniga dembiyada ka gudba xuduudyada iyo caqabadaha cusub ugu dambayntii waxaan hoos ka xariiqayaa in aan ka shaqeeyo meelmarinta mabaadi'da kor ku xusan waxaana aana sii wadi doonaa ilaalinta madax bannaanida iyo qarannimada iyo sidoo kale wada noolaanshaha ku dhisan sinaanta ee wadamada gobolka iyo qaaradda kulankan ayaa wuxuu yahay kii ugu horeeyo heer sara oo dhex mara mas-uuliyiin ka kala socota labada dal isagoona uu kusoo beegmayo kadib markii ay wasiiradda amuuraha dibadda ee dalkani kenya ay dhowaan ay booqasho ku tagtay magaalada muqdisho maxamed cabdi bowtaan warbaahinta haystaa magaalada mombasa